إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ku dhowaad labaatan saraakiil ah oo isugu jira imaaraad iyo shisheeye kale ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal inqimaasi ah oo habeenkii xalay ka dhacay magaalada muqdisho dowladda imaaraadka carabta ayaa qirtay inay saraakiil kaga dhinteen weerarkii lagu qaaday xerada gordan ee magaalada muqdisho waxaa habeenkii xalay qarax lagu weeraray hoyga uu magaalada boosaaso ka degan yahay wasiirka amniga ah ee maamulka puntland ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay madaafiic ku garaacay saldhig askarta dowladda federaalk oo ku leeyihiin deegaanka camaara ee gobolka mudug kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo kabeyn lagu beegsaday askarta dowladda federaalk oo ka dhacay waddada u dhexaysa gololey iyo balcad ee gobolka shabeellada dhexe guddoomiyihii maxkamaddii dilka ku xukuntay culummadii owlaayey maxamed siyaad bare ayaa lagu aasay magaalada muqdisho maamulka shirkadda biyaha caafi samaysa ee degmada saakow ayaa ka warbixiyey saameynta shirkadda ay ku yeelatay duqaymihii sanadkii lasoo dhaafay ee la beegsatay dowladda kenya دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ku dhowaad labaatan saraakiil ah oo isugu jira imaaraad iyo shisheeye kale ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal inqimaasi ah oo habeenkii xalay ka dhacay magaalada muqdisho waxaa ka waramaya moxamed amiin
xalay fiidkii waxaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ka dhacay howlgal inqimaasi ah oo lagu beegsaday saraakiil imaaraad ah iyo kuwo calooshood u shaqaystayaal ah oo isugu jira cadaan iyo afrikaan weerarka ayaa waxaa lagu dilay ku dhowaad labaatan saraakiil ah oo ku sugnaa xarada ciidamada ee lagu magacaabo goordan oo ah saldhigga ugu weyn ee ay imaaraadku ku leeyihiin caasimada soomaaliyeed ee muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war saxaafadeed ay kasoo saartay waxa ay ku faahfaahisay weerarka ay ka fulisay mid ka mid ah saldhigyada ciidan ee imaaraadku ku leeyihiin magaalada caasimada ah ee muqdisho xaradan ayay murtadiinta imaaraadka oo ka mid ah cadowga kusoo duulay shareecada islaamka waxaay u adeegsadaan inay ku tababaraan calooshood ushaqaystayaasha ay iyagu maamulaan waxay sidoo kale kasoo abaabulaan howlgallada ashahaadula duriirnimada ah ee ka dhanka ah ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed ayaa lagu yiri warka kasoo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarka inqimaasiga ah ayay ciidamada mujaahidiinta waxa ay si gaara ula beegsadeen taliska saraakiisha ajnabiga ee ku yaala gudaha xarada ciidamada goordan ee magaalada muqdisho waxaana xilliga uu weerarka dhacayay gudaha taliskaasi ku sugnaa in ka badan labaatan saraakiil ah oo isugu jirta imaaraad iyo calooshood ushaqaystayaal cadaan iyo madowba leh oo ay iyagu soo kareysteen ayaa sidoo kale lagu yiri bayaanka waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheegatay in weerarkan ay ku dishay ugu yaraan toddobiyo toban sarkaal oo isugu jira imaaraad iyo calooshood ushaqaystayaal ay ku adeegato imaaraadka carabta waxaana bayaanka lagu yiri tirada hordhaca mas-uuliyiinta cadowga lagu dilay howlgalka inta la xaqiijiyey waa toddobiyo toban sarkaal kuwaasi oo ay ku jiraan dhammaan saraakiishii imaaraadka ee qaabilsanaa duulaanka soomaaliya gaar ahaan taliyihii ugu sarreeyey howlgalka imaaraadka ee bartamaha iyo koonfurta soomaaliya taliyihii tababarada ciidamada taliyihii sirdoonka iyo taliyihii zaadka iyo gaadiidka sidoo kale waxaa weerarka inqimaasiga ah lagu dilay saraakiil afrikaan iyo cadaan ah oo ka tirsanaa calooshood ushaqaystayaal ajnabi ah oo ay imaaraadku kasoo kireysteen daafaha dunida si ay ugu gumaadaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee lagu faahfaahiyey howlgalka inqimaasiga ah ee xalay ka dhacay magaalada muqdisho dowladda imaaraadka carabta ayaa kaalmaha hore kaga jirta la dagaalanka islaamka iyo ehelkiisa waxaana dalka ay ka hirgelisay maleeshiyaad iyada daacad u ah oo dhibaato daran ku haya dadka muslimiinta ah dowladdan ayaa sidoo kale dhibaato daran ku haysa muslimiinta ku dhaqan qaar ka mid ah wadamada islaamka sida yemen iyo suudaan halkaasi oo ay ka aas-aastay maleeshiyaad manaxayaal ah oo xasuuqyo foolxun ka wada wadamadaas waa mahadsan tahay moxamed amiin haddaba dowladda imaaraadka carabta ayaa qirtay inay saraakiil kaga dhinteen weerarkii lagu qaaday xerada gordan ee magaalada muqdisho waxaa ka waramaya moxamed daahir howlgal xoogugal ahaa uu dhaliyey khasaaro badan ayaa xalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya howlgalkan inqimaasiga ah oo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu beegsaday saraakiil imaaraad ah oo ku sugnaa xerada gordon ee magaalada muqdisho korneel maxamed mubaarak oo ahaa sarkaalkii ugu sareeyey ciidamada imaaraadka ee muqdisho ku sugan iyo saraakiil kale ayaa ka mid ahaa saraakiisha ku dhintay howlgalka oo ay sheegatay xarakatu shabaabulmujaahidiin madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa si deg deg ah kaga hadlay weerarka najaxay ee lagu qaaday xerada gordon laguna laayay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda imaaraadka carabta qoraal uu ku daabacay bogga uu facebook ku leeyahay ayuu xasan ku cambaariyey weerarka isagoo laamaha amniga ugu baaqay inay baaraan howlgalka lagu gumaaday saraakiisha u dhashay imaaraadka carabta xasan shii maxamuud ayaa tilmaamay saraakiisha la xasuuqay inay qayb ka ahaayeen saraakiil tababar siinaysay ciidamada dowladda federaalka dowladda iyo shacabka aan walaalahanahay ee imaaraadka carabta waxaan uga tacsiyeynaynaa saraakiisha ku naf waayay magaalada muqdisho ee u yimid inay ka qayb qaataan dib u dhiska ciidamada ayuu yidhi xasan sheekh howlgalka inqimaasiga ah ayaa sidoo kale waxaa ku dhintay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka xasan sheekh marnaba qoraalkiisa uguma tacsiyeynin kumana soo hadal qaadin saraakiisha dowladdiisa ee lagu laayay howlgalka ammaanka magaalada muqdisho ayaa xalay aada loo adkeeyey kadib weerarka waxaana la xiray waddooyin ku yaala magaalada muqdisho iyadoo madaxweynaha dowladda federaalkana uu si deg deg ah u gaaray cisbitaalka digfeer ee muqdisho halkaas oo la geeyey saraakiil iyo ciidamo ka tirsan imaaraadka oo qaarkood ay ku dhinteen gudaha isbitaalka dhanka kale dowladda imaaraadka carabta ayaa bayaan kooban oo ay soo saartay waxa ay kaga hadashay weerarka lagu qaday saraakiishooda bayaanka ayaa lagu sheegay in saraakiil ka tirsan imaaraadka ay ku dhinteen howlgalka kuwaas oo ku howlanaa tababarka ciidamada dowladda federaalka si kastaba ha aatee dowladda imaaraadka carabta oo ah dowlad dabad ilif ah kaalin lixaad lehna kula duulaanka lagu qaaday dalalka islaamka ayaa waxa ay dhaqaalo badan ku bixisaa dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye ay kusoo duuleen gudaha dalka iyadoo muqdisho ka aasaastay ciidamo hoostag ah oo ay bixiso mushaarkooda kuwaas oo magaalada muqdisho ka wada howlgallo ka dhan ah dumarka muslimaadka ah ee ku nool muqdisho waxaa habeenkii xalay qarax lagu weeraray hoyga uu magaalada boosaaso ka degan yahay wasiirka amniga ee maamulka puntland rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laba qarax la beegsaday guriga uu magaalada boosaaso ka degan yahay ibraahim cartan xaaji bakiin oo ah wasiirka amniga ee maamulka puntland weli faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray qaraxyada xalay lagu weeraray hoyga uu degan yahay wasiirka amniga mana ahan markii ugu horreysay uu la kulmo weerar noocaan ah oo kaga yimid ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka gobolka mudugna ciidamo ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala tiro madaafiica ku garaacay saldhig ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ay ka samaysteen deegaanka camaara ee gobolka mudug tiro madaafiica ayaa ku hoobatay saldhiggii ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka waxaana jira khasaare kala duwan oo gaaray ciidamada la kulmay weerarka madaafiicda ah kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo kabeen lagu beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalka oo ka dhacay waddada xiriirisa deegaanka gololey iyo degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waxaa ka warramaya mubaarak cumar
kanaalka alkataayib al akhbaariye ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar kamiin ah oo lagu beegsanayo askarta dowladda federaalk kuwaas oo ku socdaalayay waddada xiriirisa galooley iyo balcad ee gobolka shabeellada dhexe ugu horeyn waxaa muuqaalka lagu arkayaa gaari caasi ah oo ay wateen ciidanka dowladda federaalk oo qorax lala beegsanayo qaraxa kadib waxaa la arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku taqadumaya dhanka iyo waddada ay ku socdaalayeen askarta dowladda federaalka waxaa la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo rasaas ooda kaga qaadaya askarta dowladda federaalk waxaana muuqaalkan kooban kasoo dhex muuqanaya ciidamada mujaahidiinta oo tooganaya askarta dowladda federaalka kuwaas oo ku cararaya dhulka hawdka ah sidoo kale waxaa muuqaalka lagu arkayaa qaar ka mid ah meydadka askarta dowladda federaalka muuqaalkan ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa hubkii laga furtay askarta dowladda federaalk oo gaaraya afar qori ak forty seven iyo booshashkooda sidoo kale waxaa muuqaalka lagu gubayaa gaari caasi ah oo ay saarnaayeen askarta dowladda federaalka si kastaba dhowaan ayay ahayd markii ay alkataayib al akhbaariya ay baahisay muuqaal ku saabsanaa weerar lagu qaaday fariisin askarta dowladda federaalk ay ku lahaayeen duleedka buulo burdi ee gobolka hiiraan
guddoomiyihii maxkamaddii dilka ku xukuntay culimmadii uu laayay maxamed siyaad bare ayaa lagu aasay magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax
waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday laguna aasay guddoomiyihii hore ee maxkamaddii badbaadada dowladdii siyaad barre maxamuud geelle yuusuf oo siddeetan iyo toddoba sano jir ahaa saddex iyo tobankii bishii janaayo ee sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii maxamed siyaad barre wuxuu kulan la qaatay garsoorayaashii maxkamadihii dalka ay ku jirtay maxkamaddii badbaadada dalka ee uu guddoomiyaha ka ahaa sarreeyo guuta maxamuud geelle yuusuf siyaad barre ayaa maxkamadaha faray inay dhaqangeliyaan sharciga xeerka qoyska ee khilaafsanaadiinta islaamka kana hor yimaadeen qaar ka mid a culimmada siyaad barre ayaa intaasi kadib faray maxkamadaha inay dil ku xukumaan cid kasta oo ka soo horjeesata xeerkii qoyska maxamuud geelle yuusuf oo muqdisho ku geeriyooday ayaa dil ku xukumay culimmadii la laayay iyadoo dilkaasina la fuliyey lix iyo labaatankii janaayo sida ay sheegtay maryan cilmi oo goobjoog ka ahayd goobta culimmada lagu toogtay madaxweynihii khudbad buu qaatay wuxuu ka hadlay wax aan president ahayn oon adduunka laga maqlin caalamal islaam annagana nagu noqotay surprise wuxuu yidhi maanta wixii ka dambeeyuu yidhi wax layidhaha nuus ma jirto walaa rubac walaa tumun ma jirto raggii dumarka waa simanyihin khamiistaan bannaan baxnay jimcaheedii oo masaajidadii xamar laysugu yimiday ayaa tii ugu dheereed ka dhacday maalintaa maxamed siyaad ceel jaallow jira markiiba taar baa loo diro waa la ogeysiiyey magaaladii waa lagaa qabsaday amar baa la bixi bulsii mataar inay masaajidada gasho oy mikrofoonada demiso oy dadkana dareeriso oo wixii khudbadaynayna lasoo xiro sidaabaa waxaa lagu xiray toban dhallinyaro oo wadaad tobankii isla wiiggii waxaa la u geeyey maxkamadda khamiistaan bannaan baxnay iyo khamiistii dambe iyo khamiistii ayaga jimcaheedii la xiray oo la xukumay adiga lix iyo labaatankii muxuaha january inamadii waa la toogtay dowladda federaalka ayaa ka tacsiyeysay geerida maxamuud geelle yuusuf yaxye caamir oo qoraal xasaasi ah ka qoray tacsida dowladda ayaa yidhi maanta waxaan arkay dad badan oo u tacsiyeynaya una ducaynaya jenaraal maxamuud geelle yuusuf ma ogaal la-aan ayaa u geysay ma dembiyadii uu dadka iyo dalka ka galay ayay inkirayaan ma saaxiibadood iyo qaraabadii jenaraalka ayay uga baqayaan inay runta sheegaan ma siyaasadda ayay u fahmeen in dadka been loo sheego ma taariikhda soomaalida ayaa been lagu qorayaa yaxye caamir ayaa qoraalka ku sii yidhi jenaraalku kooxyo dhiigi cabahayd oo uu ka tirsanaa ayaa laayay jenaraalo isaga la mid ahaa wuxuu laayay shacab wuxuu laayay culimmadii diinta oo suuradda qur-aanka in qalad loo fasiro iyo sharciyo diinta ka hor imaan diidanaa gacanku dhiiglayaal badan oo dowladdii siyaad bare ka tirsanaa ayaa geeriyooday iyagoo ka tegay taariikh madow halka kuwo kalena ay nool yihiin iyagoo in badan xanuunsan
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan maamulka shirkadda biyaha caafi samaysa ee ka howlgasha degmada saakow ee walaayada jubbooyinka ayaa ka warbixiyey saameynta ay shirkadda ku yeelatay duqaymihii ay la beegsadeen dowladda kenya cabdiraxmaan bader ayaa ka waramaya waxaa degmada saakow ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ka howlgasha warshad lagu farsameeya biyaha taasoo lagu magacaabo warshadda biyaha ee daruur waxaa hadda ka soconaya dhisme dib loogu hirgelinayo warshadda waxaana ka waramaya maamulka warshadda isagoo sheegaya absami socodka dhismaha warshadda warshada daruur ee biyaha caafiga samaysa hadda si wanaagsan ayay u shaqayn haysaa baahida waxaa nagu keentay inaan warshada daruur ee saafi biyaha caafiga samaysa inaan biyaha safaysa waxaan u samaynay magaalada waxaa laga cabi jiray biyaha webi ayaa laga cabi jiray markaan aragnay baahi biyuud oo sifaysan in magaalada looga baahan yahay agagaaraheeda iyo degmooyin ku dhudhow aan aragnay aan daraasaad ku samaynay ayaan anagoo ganacsataa isu nimid waxaana ku tashanay in warshad biyaha safaysa in la helo si kastaba geed dheer geed gaaban aan u fuulnay alxamdulilah waana ku guulaysanay waxuu markaani maamulka ka jawaabayaa su-aal la weydiiyey oo ah duqeyntii ku dhacday warshadda iyo saamayntay ku yeelatay maadaama ay tahay warshad biyaha siisa guud ahaan degmada duqeyntaas qalab aad u fara badan ayaa naga baaba'ay oo macnaha eber noqday isla mar ahaantiiba insha allahu dadaal ayaan bixinay qalabkaas waxaan u dirsanay dibadda ayaan u dirsanay muddo kooban ayuu noo maqnaa qalabkii waa naloo keenay alxamdulilah rabbilcalamin warshadii dib ayay shaqo u bilowday marka shaqadeedii hadda alxamdulilah waa okay lacag dhaqaalo fara badan oo kulley meeshaas hanti aad u fara badan oo ilaa laba boqol iyo siddeetan kun oo dollar ayaa warshada marka hore ku jirtay kabacdina markii dambe oo dhibka uu nagu dhacay kabacdi lacag adiga insha allahu sagaashan iyo dhowr kun ah lacag ku dhow ayaan haddana qalab kusoo gadnay sidii aan warshadii kama aanan fariisin mana aanan cajisin waa kicinay warshada duruur ayaa warshad inta badan biyaha siisa degmada saakow iyo deegaanada hoos yimaada iyadoo kaafisay baahida bulshada ee degmada saakow warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah el furqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa